لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وعشرkii sagaalaad kitaabka allulu walmarjaan fيma اtafaqa calayhi الshaykhan albukhaariyu wamuslim kitaabu dahaara haadaa kani kitaabu dahaarati dahaarada kitaabkii lagu sheegay wey waa kitaabkii labaad kitaabkii koowaad waa soo marnay waa kitaabu اliimaan buu ahaa tanna waa kitaabu dahaara baabu wujuubi dahaarati dahaarada wujuubkeeda baabkii lagu sheega weeye lisalaatina loo dahaaro qaato xadiidu abi hurayrata can اnabiyi uu ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalam qaal laa yaqbalu اllahu ilaahay ma aqbalo ma yeelo wey salaata axadikum laa yaqbalu اllahu ilaahay aqbali mayo salaata axadikum midkiin salaadiis iidaa axdatha markuu xadao oo dahaaradu ka budho xataa yatawadaa ilaa uu ka weesaysanayo inta weesayso salaaddii soo cesho inta weesaysaad salaaddii hore la aqbalayaa maaha ilaa u ka weesayso markuu weesayso misna salaaddii uu si fiican ula yimaado akhrajahu اlbukhaariyu fii kitaabi xiyal baabu mufisalaat baabu sifati lwuduu'i weesada sifadeedaba u baabya iyo wa kamaalihi wuduuga kamaalkiisa haadaa xadiidu cuhmaan bin cafaan dacaa waa u yeedhay biinaa'in buu u yeedhay weel hala ii keeno yidhi faaf waa loo keenay weel biyo ku jiraan weeye faafraqa wuu shubay say cumaan calaa kafayhi labadiisa kaf labada calacalood weeye alaau miraarin saddex jeer waa falaxalki faqasalahumaa waa mayray uma adkhala yemiinu midigtiisii wuxuu geliyey fil inaa'i weelkii biyaha la dardarsanayaa weysada waa dardarsan ka dhaa qarafaysi baa la yidhahdaa waa inaa niyeysato waa shuruud bay leedahay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa waa sandaarsada sanka biyaha lagu jiiday weylas uma qasala wejha wejigiisiibuu dhaqay alaaa saddex jeer wayadayhina waa dhaqay labadiisa gacanood ila almirfiqayni labada suxul laga gaaray ilaada meeshaan iyo qur-aanka aayadduna waa faqsiluu wujuuhakum weydiyakum macnaha waxa weeyaan ila almaraafiqi ilaadaan bimacnaa maca weeye maca waa ilaa qaayo keliya ama waa ku jiraan suxullada waa la mayraya maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib weeyaan waa in la gaarsiiyo alaaa miraarin saddex jeer uma masaxa bira'sihi madaxiisibuu masaxay waa say cumaan uma qasala rijlayhi labadiisi lugood buu dhaqay alaaa miraarin saddex jeer ila alkacbayni ilaa canqowyada uma qaala wuxuu yidhi say cumaan tan adaa sameeyey meel saar weeye meel u tiiri sidaan u weesaysataye yaa sameeyey markaasuu hal dow tiirinayaa wuxuu yidhi isnaad baa dhahaa qaala rasuulu llaahi nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tawada'a qofkii weesaysa naxwa wuduu'i weesadaydan oo kale haadaa kana wuduugaygan kanoo kale ah uma sallaa tukada ragcatayni laba ragcadood laa yuxadisu xaaluusan sheekaynayn fiihimaa labadaa ragcadood nafsahu naftiisa ee khushuucdii ay ku jidho uusan naftiisa sheekada uusan ugu warramayn qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormarayo min dembihi hal mar ma tukan ka dhaa laba ragcadood aan wax kale kugu soo dhicin oo haddee sidii dadkii wanaagsanaa binu aadanka mar alla markay saa salaada dabcaan inuu galaan baa xisaabaad kala ku furmaya shaydaanku inuu waswaasiyo doonaya waaye akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lwudu wixii la waayey meel la dhigay iyo meela yaalleen iyo wixii o dhan baa la helaya oo ku xusuusinaya kuu sheegaya waay baabun fii wuduu'i اnnabiyi wuxuu baab u yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam weesadiis xadiidu cabdillahi bni zaydin saxaabiga baa la yaqaan waa saxaabi ajaliil ah su-ila waxaa la weydiiyey can wuduu'i nebiy nebi maxamed weysadiisa sala allahu caleyh wasalam fadacaa wuxuu u yeeray saxaabigaani bitawrin weel tawrka waxaa la yidhahdaa weelka biyaha lagu cabo ama baaf ama baaquli ama wax digsigoo kale ah dhagax buu ka samaysan yahay ama waxa weeyaan nuxa- nuxaas kaasoo min maa in biya fatawada'a lahum waa u weesaystay saxaabigaani saxaabadii lahum saxaabadii wuduu'a nebiy nebi maxamed weesadiis sala allahu calay wasalam fa agfa'a waa shubay waa qalloociyey calaa yadihi gacantiisa min atawri weelkii biyuhu ku jireen waaye buu gacantii kaga shubay biyihii faqasala yadayhi buu dhaqay alaatan saddex jeer uma adkhala yadahu gacantiisa buu gashay fi tawri weelkii waa la dardarsanayaa famadmada waa luqluqday wasan shaqa waa san daarsaday wastanfara waa iska soo fiifiiri sanka markii biyaha lagu cayrsho in ista istinfaar baa la yidhaha in la iska soo firdhiyo biyaha bialaai qarafaatin saddex gacandarsi saddex qaadasho saddex qarafaysi luqluqaya sandaarsigaa loo qaybinayaa gacanta waa buuxdaa biyihii waa ku luqluqatay qaarkaana waa ku jiraan kuwaan iska tuf inta soo hadhay ku sandaarso tan labaad sidoo kale tan saddexaad sidoo kale waa kayfiye jidha uma adkhala yadahu gacantiisii buu geliyey weelkii faqasala wajhahu buu dhaqay alaaan saddex uma qasala yadayhi labadii gacnood buu dhaqay maratayni laba jeer ila mirfiqayni weesadii qaarna saddex saddex yahay weeye qaarna laba labo waa bannaanta uma adkhala yadahu gacantiisii buu geshay famasaxa ra'sahu buu masax fa aqbala bihimaa wuu soo qaabiliyey labadii gacnood madaxa markii la masaxayey wa adbara waaye waana u daba jeediyey maratan waaxidatan hal mar oo madaxi la masax saa inta dhagaha halkaas korkooda gacanta loogu qabto labadii farahina kor layskaga keeno in qofkii gacantii saa gadaal lagu yidhahdo mise saa usoo celiyo waxa weeyaan hal mar marka madaxiio la masaxay baa meeshaan xadiidkan sheegaya uma qasala rijlayhi labadiis lugood buu mayray ilalkacbayni canqowyada laga gaarayo ayuu mayray أkرجه الbخاaرiي في kitaaب الوضوء baabu غasل الرijلayn ilى الكacbayn baab اlitaari buu baab yahay witriyayn tiro isdheer laga dhigo في الاstinfaari اstinfaar waay iyo واlاstijmaari اstinfaarku waa maxay waxa weeyaan biyihii lagu sandaarsaday saddex jeer in laga dhigo iyo istijmaarku waa maxay dhagax iyo wixii macnihiisa qaba ama la mid ah oo lagu istijeysto istijmaar baa la yidhahdaa xadiidu abi hurayra can اnabiy sal اla alay sl anahu qaala man tawada'a qofkii weysaysta falyastanfir biyaha iska soo fiif yiraahdo waman istajmara qofkii istijmaarsadana oo istijmaarku waa maxay meeshii najaasadu ka timid buu dhagaxyo yaryar wixii kaga tirayaa falyutir ha witriyeeyo tira isdheer tira isla eg haddii arrintu kuugu dhammaato mid kaloo dheeraada iskaga dar tira isdheer ha noqotee waa intaa akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab lwudu baab alistinhaar fi lwudu xadiidu abi hurayra radi allahu canhu can nabiy sal alla alay slam qaala wuxuu yidhi ida stayqada axadukum midkiin markuu soo tooso min manaamihi hurdadiis fatawada'a u weesayso falyastanfir waa falyastanfir halaaaa saddex jeer sanka biyaha ku jiido ha iska fiifiyo faina shaydaana shaydaanka midka la yidhaahdo ayaa yabiitu hooyanaya oo ku baryaya calaa khayshuumihi sambacaraarkiisa macnaha shaydaan baa gelaya shaydaanku dee bini aadanka sida dhiiggu u xididada u dhexyaacayo buu shaydaankuna u dhexyaacaya marka si xaggee ka galay iyo xaggeebuu maaragtay halkaa ugu hoyday iyo arrin kuu taal ma aha xadiidka nebigaa yiri calayhi salatu salaam saasaa ku rumaynaysa waxa weeyaan qofku markuu hamaansado gacanta ha saara shaydaan baga afka galayaa la leeyahy waxa weeyaan shaydaanku waa wax dee shaydaan ah shaydaanku waa shaydaan waa wax balaayaadoo saa adigu wax u taqaanid maaha waa wax dhib badan waaye qofkuu waswaasinayaa qofkuu wareerinayaa marka biyahan saa loogu jiidayo iska soo fiifinaya akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi badi lkhalqi baabu sifati ibliis wa junuudi baabka lagu keenay soo mataqaani ibliis tilmaamihiisa iyo ciidamadiisa baabu wujuubi qasli rijlayni labada lugood dhaqidooduba u baab yahay bikamaalihima kaamil ahaanshahooda dhammaantood xadiidu cabdillaahi bni camrin qaal takhalafa cana nabiyu nebi maxamed baa naga gadaal maray sala allahu calayh wasalam fii safratin safar oo saafarnaahaa safrada aan safarnay fa adrakanaa nebigu waa na soo gaaray hadduu muddo naga dembeeyey walxaal qad arhaqatnaa ayna dabooshay assalaatu salaadii baa na dabooshay oo wakhtigeedu taaganya walxaal naxnu natawada' aanu weesweesaysanayn fajacalnaa waxaan guda galnay namsaxu inaan masmasaxayno calaa arjulinaa lugahanagi meeshii laga dhaqi lahaa lugihii baan masaxaynaa fanaadaa nebigu waa dhawaaqay biaclaa sawti codkiisa kanu dheer cod dheer wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alay slm weylun ho iyo halaag oo mina naari usoo bood naar ka ah lilacqaabiba u ahaaday kuwa aan cirbaha biyaha ku taamyeelayn lilacqaabi ayuu u ahaaday meesha dambe oo yeelinka dambe kabtu qabato faysha iyo inta ka hoosaysa iyo ciribta iyo kuwa ku gabood falo oo aan si fiican u dhaqin gaar ahaan xiliyadaanu kale qabowgu jiro waa iyo dadka saaftimaha iyo dildilaaca cirbaha kule iyo waxaa la doonayaa inay ka taxadaraan oo biyaha gaarsiiyaan akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab alcilm xadiid waxaa baabka wuxuu ku keenay baabu man rafaca sawtahu bilcilmi qofkii codka kor ugu qaada cilmiga ilaa nebigu waa cilmiga weyn buu sheegay weylun lilacqaabi min annaar cilmigaasaa nebigu kor u qaada bukhaarigu waa istinbaadkiisa oo cajab badan yahay xadiidu abi hurayra kaana wuxuu kaana kaana wuxuu ahaa waayahay yamuru mid mara walxaal annaasu yatawada'uuna ay weysaysanayaan min almidharati ay ka weysaysanayaan waa maxay weel weelka weel dahaarada weelka dahaarada loo diyaariyey sida kirlayaasha iyo caagadaha iyo oo kale hadda tusaale fa qaala wuxuu yidhi marka ninka meesha maraya yamuru yow faacila abu hurayra meeshuu maraya dadkuna waa weysaysanaya faqaala wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a warweesada ku xeel dheeraada waa xadiidkii qaarkood marka musalaxa la joogay idraajka ama mudrajka isoo qeybtooda ka soo geli jira warweesada ku xeel dheeraada fa ina abalqaasim inta dambe baa nebiga loo tiiriyey nebi moxamed sala allahu calayh wasalm abalqaasim qaasim aabbihii qaala wuxuu yidhi waa nebiga kunyadiisa weylun hoog baa u ahaaday lilcaqaabi kuwa cirbaha aan taam yeelayn meelaha kale waa la mid oo min annaari akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi lwuduu baabu qasli lacqaab baabu istixbaabi idaalati algurati biriirta dheeraynteeda sunanimadeeda weji galaalnaanta ama salaanta sare in biyaha kor la geeyo iyo wataxjiili taxjiilka in la dheereeyo sunanimadiis xubna gargarnaan labaduba fil wuduu'i wey weysada dhexdeeda mararka kale maahe marka la weysaysanayo in xubnahana biyaha gadaal la geeyo wejigana dhinacyadoo dhan la geeyo xadiidu abi hurayra qaal innii samictu nabiya nebi moxamed baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaalu leeyahay inna ummatii anigoo nebi moxameda ummadaydu yudcowna waa la wacayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada guran xaaleeyihiin kuwo wejiye cadcad muxajaliina xaalay muxajaliina xaalay yihiin kuwa xubna gargaran wejiga cadiga xubnahaas garanna baras iyo balaayo kale maahe waa min aahaari lwuduu'i weysada raadkeeda weyntii laga weysaysan jiray baa u dhalaalays oo u nuurays oo xubnihii gargaran yihin qofkan haddii markaa ahlu salaad ahayn meeshaas waa ku hara faman istadaaca qofkii awooda minku xaalu idinka idin ka mid yahay an yudiila inuu dheereeyo guratu biriirtiisa iyo salaantiisa wejiga falyafcal ha sameeyo way laguhii iyo gocanihii waa gargaran yihiin iyaguna akhrajahu lbukhaariy fi kitaabi lwuduu baabu siwaaka cadagiiba u baayahay waxaan o dhan kitaabu dahaarati baa lagu keenaa xadiidu abi hurayra radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yihi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaan hadii lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay lama le eh waa calaa ummati ummadeyda haddaan sameeyo dhib baa imaanaysa lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaanan ka cabsanayn calaa ummati ummadayda oo amase cala naas bu yidhi la amartum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayeesho maca kulli salaatin salaadka samaceeda iyo la jirankeeda macyadeeda akhrajahu lbukhaariy marka lowlaa xar xarfu imtinaacin limtinaaci hayri waxa weeyaan taa kale hadda waxaan amarkaa u bixin waayey ummadday dhib ku noqon lahayd laakiin hadda amarkii wuxuu ku jiraa sunnanimo salaad kasta markii loo istaagayo in yarina cadaga saas ilkaahu mariso xadiidu abi muusa qaala wuxuu yidhi ataytu nebiya nebi maxamed baan u imi sala allahu calayh wasalam fawajadtuhu nebiga ilaahay waan helay yastannu isagoo cadayanaaya bisiwaakin caday ku cadaynaya oo biyadihi gacantiisa ahaaday ku jira yaquulu nebigu wuxuu lahaa uc uc wasiwaakuna fii fiihi bu ahaa waa sawdka soo baxa baaba erigi laga cabiray qofka hadduu cadayga isku cayrsho ama cabaar ac buu dhahaya soo ma nebigu codkan ka maqlay wuxuu ahaa uc uc was was walxaala siwaaku fii fiihi afka dhexdiisa ku jiro kaannahu waxaaba moodaa nebigu yatahawacu inuu ismatajinayo sawdka soo baxay waadix soo maha akhrajahu lbukhaari fi kitaabi lwudu xadiidu xudayfata qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wahaa sala allah saxaabigii sirta nebiga hayey sayd cumar baa u imaanay wuxuu leeyahay nebigu munaafiqiinta markuu tirinaya mowaa nagu daray wax wara ma noo sheeg nooga war waay haddii janaasada hadduu isagu xudayfa tago sayd cumar hore u ka aadaya haddii kale isdhaho ka haro wuxuu leeyahay malaha qoladii nebigu u magacaabay munaafiqiintii mayaa war qofkan muxuu ahaa kaana nebiyu waxaa sala allahu alay wasalam idaa qaama nebigu markuu kaco min alleyli habeenkii yashuusu faahu afkiisoo ku jiid jiidi jiray bisi waa ka cadayga hadda tanna ereyga codkii la maqlayay baa ficilkii laga keenay yashuusu ilka haddaa marmarisada cadayga waxaa sharqa noocaasoo kalaa baxaysa yashuus shadaas ah markaasaa yashuus waxa weeyaan faahu bisi waaki أخرجه البخاري في كتاب في كتاب الوضوء باب خصال الفدرة فدرة هي أبورك هي وحويا خصاشة بلغ الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفدرة فدرة واي خمس واشن وفدرة يا بس كفدرة فدرة الله وي فدرة aw amase hamsun shan baa min alfidrati ka mid a alkhitaanu waa gudniinka kuwaaba hadda ka doodaya gudniinkii raba inay diidaan oo rag dumara gudniin baa jira alkhitaanu waa gudniin walistixdaadu waa istixdaad timahoosoo layska nadiifiyo wa natfu libdi kilkiladoo timaheedoo layska tifo wa taqliimu aladfaari cidiyaha oo layska guro wa qasu shaaribi shaaribka kore oo layska manqaseeyo waay waxaas waa fidrada iyo islaamnimada akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi libaas baabu qas shaarc waay xadiidu ibni cumar can nabi sal ly slm qa khaalifuu khilaafa almushrikiina kuwa mushrikiintaa hay wafiruu wafiyeela daaya allixaa gararka wargarka iska daaya jamcu lixyatin lixyatin mufrad allixa gararka inta garah timahaw daaye wa axfu shawaariba shaaribiyaashiina jamc baa laga dhigayana shaaribiyaashana sal gaara manqas macnaha baabi'iya waaye jirid gooye waaye waxaan dadkan shaaribada dheer la baxaya lama rabo waxaa laga yaaba garkeena inta la xiiro shaaribadiina in la deyso maya shaaribada ha la manqasiyo baabaha laga dhigo garkana ha la daayo garka haddaa xoogaa iska simsimayso hagaajinaysid waa fiicanta laakiin waa inaadan deysid akhrajahu lbukhaari fi kitaab illah xadiidu ibni cumar qaala qaala rasul lla sl sl wuxuu yidhi anhiku waaye waxa weeyaan ku xeel dheeraada ashawaariba shaaribyada baabi'intooda wa acfu iska cafiya allixaa gararkan iska daaye waaye akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi libaas baabu cifaai lixa baabu listidaabati isdhiibyeelid waa maxay isnadiifin wey xadiidu abi ayuub alansaari saxaabiga nebigu ku degay markuu hijrooday qubo markii la tegey abu ayuub alansaari gurigiisa ana nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi idaa ataytu markaad tagtaan alqaa'ida makaanu xaaji gudashada qaa'idku waxa waxa qofka ka soo baxaya saawixiis baa magacii waxaa loo baxshay meeshii la aadayay lafteedii waay ayb falaa tastaqbiru qiblata qiblada ha qaabilinina markaa xaajo gudanaysaan walaa tastadbiruu ha u daba jeedinina walaakina shariquu baryaysta ow qaribuu galbeedsada bariya galbeed mid qaabila qaala abu ayuub faqadimna shama ashama shaam baan galnay bir shaam ardu shaam fawajadnaaha waxaanu ka helnay maraaxiida meelo maraaxiib ah oo xamaamiye ah taasoo buniyat la dhisay qibala qiblati qiblada xaggeeda halkaasaa qofku markuu xamaamka galo u jeensanaya qiblada ilaa suuliba dhanba u dhisan yahay fananxarif waan gadoomaynaa o isqallocinaynaa wanastakfir ullah taa ilahi waan u istikfaarsananaa taasaa xagga isku buusno isku qallocino laa astakfir ullah ilaa xaggii waxay ujeedaa meesha la yidhaha laakiin meesha haddiiba loogu talagalay xaaje gudasho qofku dhanka doonou qaabili karaa akhrajahu lbukhaariyu fi kitaab isalaa xadiidu cabdillaahi bni cumara annahu kaana yaquulu ina naasa dad yaquuluuna waxay leeyihiin idaa qacadta markaa fadhiisata calaa xaajatika xaaja gudashadaada falaa tastaqbil ilqiblata qiblaha qaabilin walaa beyt almaqdis ilaahu gaalada ka xoreeya yahuud gaalo waa balaad meel kasta waa ka soo dhaaranaya bad iyo biri waa ahlu shar beyt almaqdisna ha qaabilin waay saasaa dad leeyihiin faqaala cabdullaahi binu cumar baa wuxuu yidhi dad baa saale soo maa cabdullahi binu cumar wuxuu yidhi laqad irtaqaytu anaaba koray yooman maalin calaa dahri beytin guri dushiis oo lanaa noo ahaaday guri baan dusha oga baxay fara-aytu rasuulallaahi nebi maxamed baan arkay sal alla alay wasalam calaa labinatayni isagoo ku fadhiya laba labino laba bulkeeti oo kale mustaqbilan xaalu yahay nebigu mid qaabilsan beyt almaqdis lixaajatihi dantiisa u qaabilsan nabigii calayhi salaatu wasalaam libayna waa kuwa derbiyada lagu dhiso oo cagaha la saara hadda suulayaasha waa aragtay meesha qofku fadhiisanaya labada cagood meel u saaraya wax kasta horaa loo soo sheegay marka nebigu baytulmaqdis buu u jeeday gurigan anigu kasuma fiirin guriga markaan fuulo oo xagga iyo xagga fiiriyey indhahaygaa waxay ku dhaceen nebigiiyo fadhiyo oo xaggaa baytulmaqdis u jeeda calayhi salaatu wasalaam akhrajahu lbukhaariy baabu nahyi ba u baab yahay nahyi layska nahyinaayo canil istinjaa'i in lagu istijayso bilyamiini midigta ya baqiya xadiid maya waaba xadiidka boqol iyo konton xadiidu cabdillaahi bni cumar qaal irtaqaytu waxaan koray fowqa dahri beyti xafsata gabadha walaashay oo xafsa ah ina cumar bin khadaab nebigaa qabay gurigaa gurigeeda dushiisaan ka bax libacdi xaajati dan aan leeyahan uga bax fara-aytu rasuula allaahi baan arkay nebi moxamed sala allahu alay wasalam yaqdii xaajatahu xaaluu gudanayo mustadbira alqiblata xaaluyo dabada waaye mid qiblada daba jeediyey mustaqbil shaami mustaqbil shaami shaamna xaaliya mid qaabilsan akhrajahu lbukhariy fi kitaab lwudu baabu nahyi can ilistinjaa'i bilyamiini lagu istijayso xadiidu abi qataada qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa shariba axadukum midkiin markuu cabo waayahay sharaab cabayo weli ma cabine ama marka macnaha wuu sharaabka cabayo idaa shariba markuu cabo ka faaruqay maaha markuu damco inuu cabo ama hawsha hadda ku dhex jiro falaa yatanafas yoosan ku neefgoosan fil inaai weelka dhexdiisa weelkii afka saa ugala jiro yoosan ku dhex neefsan gaawihii iyo haruubkii iyo waxa weeyaan weelkii kaleo loo dhiibay isoo afka saa ugu haya yoosan ku neefsan waa masalo maxaa yeelay israaciyada xukunkeeda waxaa laga yaabaa inuu hambar reebo de hadduu ku neefsadana dadka ka dambeeya wixii waa qurumaysanaya ilaa waa ku neefsaday ama waxaa dhici kardha neefsigaas afkiisa iyo sankiisa inta wax ka soo baxaan inay dee meeshii galaan sida aadaabta diintu inoo baraso ama waxaa dhici kardha isaga laftiisa afkiibuu wax kula jiraaye kaarboonkii wixii ka baxay oksijiinkii inay isaga dib ugu soo noqdaan oo isaga laftiisa caafimaad darro u ka qaado yoosan ku neefsanin taasi waa masale waidaa ata alkhalaa'a khalaaha markuu tago meesha lagu xaajo guto xamaamka ah falaa yamasa dakarahu dakarkiisa yowsan ku taaban biyamiinihi midigtiisa waay walaa yatamasax biyamiinihi midigtiisana yowsan ku istijaysan waay akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi lwudu ayb baabu tayamuni midigaysi buu baab yahay fi duhuuri dahaaro qaadashada iyo wagayrihi waxay wanaagsan oo dhan midigta lagu hormariya xadiidu caaishata qaalad waxay tihi kaana nebigu wuxuu sala allahu calayhi wasalam yucjibuhu midou nebiga cajabgeliyo attayamunu midagaysi baa cajabgelin jiray fii tanaculihi kaba ilashadiisa ama kaba gashashadiisa ama kaba qaadashadiisa iyo wa tarajulihi shanlaysigiisa iyo wa duhuurihi dahaaro qaadashadiisa iyo wa fii shaanihi kullihi shaanigiisa oo dhan waa wixii maaragtay min baab alikraam ah waay midigta u fiirso haddaba adigu bilow lugta midigtaa kabta horgeli madaxa markaa shanlaysanays midigta ku bilow labow waaye markuu aad dahaare qaadanaysa midigtaa la hor dhaqaya gacantii midig iyo waa garanaysaa lugtii wakaa arrimaha wanaagsan oo dhan iyo dharkii marka la gashanayay kullu sidaa weeye midigtaasaasoo lagu bilaabay haddii xataa timaha jiranaysa ma xiiranaysa ka ninkaa xiiraya waxaa dhahdaa xagga ka bilow midigta haa isaga adaa hawshaa watay adaa lagu shaqaynaya adiga hala aamusan cilmiga sheeg waay baabulistinjaa'i buu u baab yahay bilmaa'i biyo lagu istijayso min atabaru min atabarusi bambixi macnaha baraas wixii soo baxay oo bannaanka lala aaday in biyo laiskaga dhaqo xadiidu anasin qaal kaana rasuul llahi waxaa sala allahu aleyh wasalam yadkhulu kii galo ah nebigu alkhalaa'a suuliga fa axmilu waan xambaari jiray ana aniga iyo wa qulaamun iyo wiil idaawatan weel ama buraashada iska dhahan weel un wey oo min maa in biyo ah ayaanu xambaari jirnay aniga ninkan iyo wacanazatan ayaanu xambaari jirnay canaza waa maxay waa usha murjinka tag macnaha birta ul iyo bir isku dhex jirdho waa taas weeyaan yastanji marka nabigu waa ku istijeysan jiray bilmaai biyaha idaawadu waa weel yaroo harag ka samaysan waa ubbo ama buraashadoo kale biyaha lagu shubtaa canaza waa maxay ul afka afta afka hore jifidii la gesh murji waa ku jira marka sutra laga dhiganayaa meel baa saa loogu mudanayaa marka iyadii sutra laga dhigtay sida haddaad tukanaysoo kale hadda sutro u samaysatoo kale maarata iyadii baa waxaa laga dhiganayaa taasoo kale weeyaan ayib أخرجه البخاري في كتاب الوضوء حديث أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز مركو أبنبحو النبي أبنتغو لحاجتي دنتيسا أتيته والنبي وحن له ما ينتر دان أنا صاحب بماء بيه فيغسل النبي وميري تري به ماغاس أيو النبي سكو ميري تري عليه الصلاة والسلام واي أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين وحباب يهي labada khufeynoo la masaxo khufeynku waa bahla ad adagoo lagu socon karo oo biyuhu aysan dhex gelayn oo maarata xoog leh sigisyaan xunxun oo aan maarata waxba celinayn oo eberkooda maaha xadiidu jariir ibni cabdillaahi waay hada xadiidu jariir ibni cabdillahi baala wuu bowlay waa kaariye uma tawada'a waa weysays wamasaxa calaa khufeyn labadiisa qofna waa masaxay uma qaama waa kacday fasallaa waa tukaday fasu-ila waa la weydiiyey war waxaan aan samaysay xaggee ka keentay faqaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya baan arkay sala allahu calayh wasalam sanaaca isagoo sameeyey midla haadaa kaasoo kale saan sameeyey oo kale nebigu sameeyey ayaan arkay akhrajahu albukhaari fi kitaabi asalaa baabu salaat fi lfaaf xadiidu xudayfa qaal ra'aytunii waan is arkay ana aniga iyo wannebi waayo xadiidkan waxaa la yidhaahdaa xadiidu xudayfa ra'aytunii ana iyo wanebiy aniga iyo nebiga calayh salatu asalaam waaye natamaashaa xaalaan iska soconayno aniga nebiga qurux badana waayahay faataa wuxuu tegay nebigu subaadata qowmin qolo qashin qobkood meelaha waxa maaragta waxaa la xooraya la geeyo khalfa xaa'idin xaa'id gadaashiis xaa'idku waa derbi jidaar gadaashiis meelahaas wax lagu geeyo oo qashinka la iskaga saara halkaasaa nebigta faqaama waa istaagay kamaa yaquumu axaduku midkiisa uu istaago fabaala waa bowlay kaadi weeyaan fantabadtu minhu nebigu waa ka fogaaday ilaa waa xaajo gudanaya waa ka dheeraaday mar mar baan istaagga haddii lagu kaadiyo waxay carabtu dhahaan dhabar xanuunka iyo waxyaalay faa'iido u tahay ama maahay meeshaan lafteeda aan nadiifka ahaynba haddii la fadhiisan laiska ilaalinaya fa ashaara ilaya nebigu waa ii ishaaray faji'tu waa u imi kaala waa u imi faqumtu waxaan istaagay cinda caqibi ciribtiisa agteeda gadaal horay kagama iman gadaal xaggaas xataa faraqa ilaahu nebigu faaraqay sala allahu alay wasalam marka kuwa waxaan arkaya shiica iyo waxaasoo xadiidka inta soo qaata dhahaya bukhaariga iyo waxa ku qoran iyo waxaasoo dhan ay maaragtay balaayahayo say doonaan maaragtay wax u qallucinaya akhrajahu lbukhaariyu fi kitaabi lwudu xadiidu lmugiirata bni shucba can rasuuli lahi sala allahu alay wasalam anahu kharaja lixaajatii nebigu dantiisa wuu u baxa faatabactuhu faatabacahu lmugiiratu dheh muqiira la dabagalay bidaawatin weel biyo ku jiraanoo haraga ka samaysan fiihaa dhexdeedana maa un biyo yihiin waa buraashadii oo kale fasaba calayhi dushiisau ku shubay xiina faraqa markuu faaruqay min xaajatii dantiisii fatawada'a waa weysaysay wamasaxa cala alkhufayni labadii qofna waa masaxay waay marka idaawa la yidhaahdaa idaawatin jamceedu waa adaawa xadiiu lmu- waxa weeyaan mugiirata bnu shucba qaala wuxuu yidhi kuntu maca nabi haddeer soo qabo ma jiro khufayn haddaa haysatid inta gashatid marka hore toos u weysaysato bacda kamaali dahaara baad hadda masaxan ka dhacdo muqiima hameen iyo maalin waa lagu ogolin qofka musaafirkana saddex beri waaye kuntu maca nabiy baan ahaa sala allahu alay waslm fii safarin faqaala wuxuu yidhi yaa mugiiratu khud ilidaawata idaawada waaye soo qabo buraashada wey waayahay fa akhadtuhaa waan soo qabtay faindalaqa rasuululahi nebigu waa tegey sala allahu alay wasalam xataa tawaara canii ilaa iga qarsoomay markii xaajihii la gudanayay waa la qarsoonaadaa meel baa laysku macna gabaadaa la doontaa faqadaa xaajatahu nebigu gutay waa calayhi dushiisana waxaa ahayd jubbatun jubbad waa iska jaakad shaamiyatun shamiyatun shaam loo nisbeeyey wadama wax soo saaree tanii weligeedba macnaha shaygu meeshuu ka yimid baa leeyahay mara noocaas fadahaba nebigu wuxuu damcay dahaba waa tegi waxaa maay wuxuu doonay liyukhrija yadahu gacantiisa inuu ka soo saaro min kummihaa jaakadaas kumkeeda fadaaqat way ciriiryeent way ciriiryeento ciriiri bay noqotay waa maxay saan oo kale gacnaha markay ugu jidhay jubbaddu inuu gadaalinta u riixo dee weesadii baa la rabaa buu damca marka way mari weyde way mari weyde gacnaheeda ciriiri ahaa wuxuu sameeyey marka fa akhraja yadahu gacantiisi buu nabigu soo saaray min asfalihaa xagga hoose gacantii marka jaakadda halkan haddii laga wadi waay hoos baaba laga soo saaray halkan hoose baaba laga soo saaray adoo iska bixinayoo kale gudaha laga soo saarayba soo lama fahmin fasababtu calayhi bihi baan ugu dul shubay fatawada'a wuu weysaystay wuduu'ahu weysadiisi oo kale lisalaati weysaysan jiray wamasaxa calaa khufayhi labadiisii qofna waa masaxay uma sallaa waa tukaday akhrajahu lbukhaari fi kitaabi salaat xadiidu lmugiirati bni shucba qaal kuntu waxaan ahaa maca nabiy nebi maxamed bn ciise sala allahu calayh wasalam daata leylatin habeen fii safarin safar baa nebiga la socon faqaala wuxuu yidhi amacaka maaun muqiirow macaada biyo ma yihiin biyo ma haysaa qultu waxaan idhi nacam fanazala nebigu waa degay can raaxilatii buu ka degay daabadiisii famashaa waa socday xataa tawaaraa canii ilaa iga qarsoonaaday fii sawaadi leyli hameenka mugdigiis ilaa iga qarsoonaaday uma jaa hadhow buu yimid faafraqtu calayhi nebiga dushiisa waxaan uga shubay xaggiisa alidaawata weelkii haragga ahaa buraashada oo kale ah faqasala wajhahu buu dhaqay iyo wayadayhi labadiisa gacnood wacalayhina jubbatun jaakad ba ahayd oo min suufin suufa falam yastadic nebigu ma awoodin an yukhrija inuu soo saaro diraacihi labadiisa dhudhun minhaa xaggeeda waay waxbuu isku daray halkan xataadii iyo akhraja isku daray isku mid baa kuwaasna xataa ba caadi u qora soo maa xataa akhrajahumaa ilaa ou macnaha labadii diraac ka soo saaray nebigu min asfali ljubbati jaabad jaakadda xaggeeda hoose oo gudaha ah faqasala diraacayhi buu dhaqay uma masaxa bira'sii buu masaxay uma ahweytu waan hoobtay anigu waan damcay gacantaan taagay lianzica khufayhi mar haddoo nebiga gacnihii dhaqadoo wejigii dhaqadoo masaxay dee laguhaw dhaqayaa khufeyn baa ku jira waxaan isiri u khidmeedoo labada qof nebiga ka saar deedna faqaala nebi wuxuu yidhi dacahumaa iskaga tag iska daa iska daa ha saarin fainii anugu adkhaltuhumaa labadooda waa geliyey daahiratayni xaala yihiin laba daahira waayahay labada lugood iyagoo dahaaro qabaan geliyey famasaxa calayhimaa waay nebigu markaa dushoo ka masaxa waa laiska masaxanayaa markaas akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi libaas baabu jubbati suufi fi lgazwi baabu xukmi wuluuqi lkelm eyga aflagelkiisa xukunkeedaa laga hadlaya xadiidu abi hurayra qaal ina rasuula اllahi salى اllahu alيyه waslm qaala wuxuu yidhi idaa shariba alkelbu ayagu markuu cabo fii inaayi axadikum midkiin weelkiis markuu afka la galo falyaqsilhu weelka ha dhaqo sabcan toddoba jeer weelkan toddoba jeeraa laga dhaqaya qoyaan baa weelku lahaay akhrajahu lbukhaariy baabu nahyi buu u baab yahay nahyi layska nahyinayo can ilbowli kaadi baa layska reebayaa filmaai raakidi biyo fadhiya in lagu kaadiyo biyo aan soconaynoo meel fadhiya in lagu kaadiyo ayaa layska nahyinahayaa xadiidu abi hurayra annahu samica rasuula اllahi sala اllahu alay wasalam qaal laa yabuulanna yousan kaadin oo kaadin axadukum midkiin fi lmaai daa'imi biyo fadhiya aladii maagaasoo laa yejri aan dareerayn addaa'imi macnaheeda wey uma yaqtasilu fiihi intou biyihii ku kaadiyey aan dareerayn bisna hadhow ku mayrto oo isagii laftiisa ku qubays war arintaa ha iska jiro waay biyihiina waa xumaanaya akhrajahu lbukhaari fii kitaabi lwuduui ayuu ku wariyey waay marka biyaha meesha fadhiya sidaas baa la samaynaya baabu wujuubi gasli اlbawli wagayrihi kaadi iyo kaadi waxaan ahayn oo min anajaasaati kaadi keyrkeedoo najaasaad kalaa dhaqideeda wujuubkeeda laga hadlaya idaa xasalad markay xasisho fi lmasjidi masaajka dhexdiisa kaadi ama najaaso kale haddii ay lagu sameeyo inay waajib tahay in laga nadiifiyo laga daahir yeelo wa ana alarda dhulkuna waayahay ana alarda dhulka tudharu bilmaai ama tadhuru way daahiroobeen bilmaai ama tudharu bilmaai baa lagu daahiraa biyo min gayri xaajatin baahi la-aanteed ilaa xafriha qodideeda dhul baa najaasoobay in la qodo iyadoo aan loo baahan biyaha lagu shubaya iyadoo aan qodaa loo baahan ilaa najaasa dusha ka saaran markaa ma taal meesha xadiidu anas ibni maalikin ana acraabiyan mid reer baadi ah baala ayaa kaadiyey fi lmasjidi masaajidkii nebiga faqaamuu ilayhi saxaabadii waa u istaageen waa garanaysaa hal mar baa loo loo kaca rag waaweyn oo saxaabadii nebiga ah hal mar soo wada istaagay waa masaajidkii nebiga meesha faqaala rasuulu lah baa yihi sal ly slm laa tusrimuuhu warkaadida ha ku kala goynina ninka waay isaga hawshiisa wa iska wata uma dacaa nebigu wuxuu u yeeray oo dalbaday bidalwin dalow oo min maa in biya fasuba caleyhi waa lagu dul shuba ciiddii baa la qaaday iyo waa lasayan lama dhihin inay saa ku filanta inta tarjamada masale ku jirtay halka xadiida u daliila kaadi iyo kayr wixii najaasaa in masaajid laga nadiifinayo dhulka in biyo lagu dahirayo in la qodo inaan loo baahnayn akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi ladab baabu xukmi bowli طifli ilmaha kaadidiisa alradiici ee wax nuugaya waayahay iyo wa keyfiyati qaslihi mayri dhaqidiisa keyfiyadeeda waay ifli waa wiil yar kaadidiis oo naaska nuuga xadiidu caaishata qaalat kaana nabiyu waxaa sal اlه alay slam yu'taa nebigu waxaa loola imaan jiray bisibaani caruurta yaryar wiilasha fayadcuu lahum nebigu waa u ducayn jiray uma fa utiya maalin baa waxaa loola yimid bisabiyin wiil yar fabaala wiilkii wuxuu ku kaadiyey calaa thawbihi nebiga maradiisa nebigu intuu saa u qabto dee ilmaha yaroo halkaa boodiyaha saaro isagoo saa loo hayuu ku kaadiyey ayib sidaa hadday dhacday fadacaa nebigu wuxuu yeeray bimaa-in biyo faatbacahu waa raacsiiyey humaagii iyaahu bowlkii buu raacsiiyey walam yaqsilhu mana mayrin dhaqidii dee xoog wax loo dhaqay looma dhaqine ilmaha yarkaadada biyaha biyaa lagu rushaynaya waa lagu shubay waay akhrajahu lbukhaariy xadiidu umi qays binti mixshanin annahaa atad waxay gabadhaasi la timid bibnin wiil oo lahaa iyada u sugnaaday ibnigaasoo sakiirin yar kaasoo soo ma jeedi kanaa kuu caddaynaya lam yaakuli dacaama cunno aan weli cunin ilaa walam yabluqu lxawleyni lam yaakul hayra laban aana waxaan ahayn aan isticmaalin aa garanaysaa ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam ayay ula timid faajlasahu nebiguna waa fidhiisiyey wiilkii yaraa rasuul lahi sal ly slam fii xijrihi meeshaa boodihiisa ama dhabtiisa fabaala calaa thawbihi maradiisa buu ku kaadiyey ilmaha yar fadacaa bimaa-in biyo uu yeeray fanadaxahu waa ku rusheeyey walam yaqsilhu nebigu mana mayrin calayh salatu salaam biyaa laga qaalbiyeelayaa lagu rusheynaya akhrajahu lbukhaari baabu xukmi lmaniyi manida xukunkeeda mani bini aadamka tan laga abuuro xadiidu caaishata su-ilaad waxaa la weydiiyey can ilmaniyi manidaa la weydiiyey taasoo yusiibu thawba marada asiibaya faqaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa anigu aqsiluhu manigaa mid maydhah min thawbi rasuulillaahi nebi moxamed maradiisaan ka dhaqi jiray sal alla alay slam fayakhruju ila salaati buu u bixi jiray walxaal aharu lqasli mayridda raadkeedina fii thawbihi maradiisa dhexdeeda ahaatay ahar tho waa maxay ahar اqasri waa maxay buqaculmaai weeye biyaha jaanjaantoodi ilaa marada haddii meel dhinac laga dhaqo dhinac kale laga dhaqo bartan iyo gaashidan baa waxa weye qoyan oo dhaqan marka maxaa loo dhaqay dee nadaafad baa loo dhaqayaa najaaso maaha menidu iyo qofku inuu maradiisa waxaasaysan ka muuqan uu la baxo weeye sida fiican akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lwudu ayaa lagu wariyay xadiidka isaga ah baabu qaslilmani iyo farki waa baabkaas iyo waqasli maa yusiibu lmara baabu najaasati dami dhiigga najaasadiisa kuwaa dhahay dhig waa daahir dhig waa najaaso iyo wa kayfiyati gaslihi mayridiis mayrigiis iyo dhaqidiisa qaabkeeda xadiidu asmaa qaalad waxay tihi jaaءat imra'atun haweenayaa timid annabiya bayna u timid sala اllahu calayh wasalam faqaalad waxay tihi ara'ayta nabi allow ka waran ixdaanaa midanna haddaan dumar nahay waaye ara'ayta ka waran ixdaanaa midanna oo taxiidu ku xaydaysa fi thawbi marada dhiig ka gaaraya kayfa tasnacu seebay samaynaysaa qaala nabi wuxuu yidhi taxutuhu way xoqaysaa uma taqrusuhu way jajabinaysaa waa taqrusuhu wuxuu ku ku macnaha bilmaay biyay macnaha ku jajabinaysaa macnaha taqrusuhu bilmaay waxa weeye tafrug horta marka hore waa la wixii dhigii waa dhig qalaalan meesha waa laga jajabiyey waxa qalaalan waa meesha waa ka daadanaya taqrusuhu bilmaai waaye tadlukuhu waxay ku daluugaysaa bimacnaa ku jiirjiiraysaa biyihii meeshii dhiigga lahayd ilaa dhig waa najaasa watandaxuhu wayna dhaqaysaa waa rushaynaysaa hadda waa maxay way dhaqaysaa caadi tandaxu macnaha rusrushaynta waxaa looga jeedaa qaliilan qaliilan si si yar bay u dhaqaysaa macnaha si aayaraa biyaha loogu shubayaa waa la dhaqayaa meesha uma dabadeedna tusalli fiihi way ku tukanaysaa dee marada hadday intaa wax gaaraan tan la dhaqaa lagu tukanaya waxba kale ma qabto waay marka faraha iyo ciddiyaha iyo waxaasaa looga jejabinaya kabacdina saasaa loo jejabinaya laiskugu waxaynaya kabacdina biyaha lagu shubaya hadda tandaxuhu rushayn loogama jeedo qasli baa looga jeedaa waa ay dhaqaysaa weeyaan baabu daliili buu baab yahay daliil calaa najaasati lbowli kaadida najaasadeeda kanu daliilka ah iyo wa wujuubi listibraa'i iska hubin waajib ahaanteed minhu bowlka la iska hubiyo qofku inuusan iska boodin ilaa uu hubsado inaan kaadi dambe ka imaanayn macnaha wax dambe soo socon marka ha ka istijeyso xadiidu ibni cabaasin qaal mara nabiyu nebi maxamed baa soo maray sala allahu calayh wasalam biqabrayni laba qabri buu soo maray faqaala wuxuu yidhi innahumaa labadan qabri la yucadabaani waa la cadaabayaa wamaa yucadabaani loona cadaabi maayo fii kabiirin waxweyn say iyaga la ahayd fii zacmihima say iyaga la ahayd waxweyn maaha lakin waa waxweyn ama waxa weeyaan fii kabiirin wax weyn oo ay culus tahay in laga tago ee waxay ka tegi kareen oo iska dayn kareen imaam nawowi baa aada u sharxay xadiidkee bay ku mutaysteen ama axaduhumaa midkood fa kaana wuxuu ahaa laa yastabri'u min albowli kaadida midaan iska hubin hadhowna dee biyahu isku qoynaya isagoo dhan isla najaasoobay wa ama alaaakharu midka kale laa yastatiru ma qoray waaye min albowli kaadida midaan iska casurin waa maxay waa iska nadiifin oo iska hubin waama alaakharu midka kale fakaana waxaa yamshi kii socda binamiimati isku dir dadku isku diri jira uma akhada jariidatan nebigu wuxuu soo qaatay laantimireed radbatan qoyan fashaqahaa nisfayni laba u kala jeex fakharaza fii kulli qabrin qabri kasta wuxuu ku tallaalay waaxidatan jeex laantii la kala dilaaciyey jeex kasta qabri buu ku tallaalay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah lima maxay baad facalta haadaa arrinkan ficilkaanu samaysay oo qabriga geed ugu tallaalaysaa qaala wuxuu yidhi lacalahu waxaa laga yaabaa yukhafafu in laga fududeeyo canhumaa xaggooda maa lam yaybasaa intaysan qallalin intay qoyan yihiin intay qoyan yihiin marka geedahaas hadday wax tareen ducadii iyo qiradii iyo sadaqadii iyo waxaasoo dhanna haddee waa geedkaas in cadaabkii laga fudeeyo maa lam yeybasaa waa meesha xadiidkan looga hadlo geedaha ma la tallaali karaa qofka dhintay maxaa gaaraya qur-aanka ka waran ducada ka waran sadaqada ka waran waxaasoo dhan halkaa markii la hadlaya saxaabadu maxay sameeyeen halkaana looga hadlaa akhrajahu lbukhaariyu fii kitaabi lwudu baabu maa jaa fii qasli lbowl ayuu ku yimi والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب